guddiga gurmadka beledweyne ayaa toddobadii bisha fiyoweeda u sheegay in lacag gaadhaysa lix boqol oo kun oo dollar oo ay dowladda jabuuti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen sanadkii hore aanay iyaga soo gaadheen dowladda jabuuti ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay toddoba bilood ka hor ku wareejiyeen wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya soomaaliya aadan xasan aadan aadan balalow ayaa xusay in iyagu aanay faraha la gelin maamulka gudaha ee soomaaliya iyo sidii kaalmooyinkaasi loo maareynayay safiirku wuxuu u warramay wariyaha v o wda jacfar kuukaay oo washington jooga walaal jacfar aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waxaan ku hambalyaynayaa adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a iyo ummadda soomaaliyeedba horta bisha ramadaan barakadeeda su-aasha aad weydiisay intaanan ka jawaabinna waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogtaba ka tacsiyeynayaa dhibaatada ku timiday ee ay keentay raxmadda ilaahay ee maaragtaan inoo daaday inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhibaatootana allah ka kaalmeeyo lacagta aad weydiisay dabcan jamhuuriyadda jabuuti may ahayn keliya lacag madaxweyne ismaaciil cumar geele oo mar walba ay dhibaata timaadaba maaragtaane dadka uga soo horeeya waa kii kala hore soo diray dhowr diyaaradood oo qalab gurmad ah oo qalab caafimaad iyo iyo maaragtaane cuntada nafaqada degdega ay ka mid ahaayeen iyo jeeg lacag oo lix boqoloo kunoo dollar ah waa tii loo soo diray markii ay fatahaaduhu ka dhaceen beledweyne labadii kun iyo sagaaliyo tobankii kolkaa dee lacagtaasi waxay ka qayb ka ahayd gurmadkaasi loo fidinayey dadkii ku dhibaatooday fatahaadihii webiyada laba dowlad goboleed baa ugu darnaa saan xasuusto oo hirshabelle iyo maxaanku idhahdaa koonfur galbeed intaba dhibaatooyin ay ka dhaceen ayay ahayd lacagtaas xilligii loogu talagalay dabcan halkii loogu talagalay maanay gaarin oo waatan uu madaxweynaha hirshabelle shalay oo bishu ay toban ahayd uu sheegayo in ay soo gaartay lacagtaas muddo toddoba bilood ku dhowbay lacagtaa maqnayd oo aanay gaarin halkii loogu talagalay adinku ma ka warhayseen lacagtaas inaanay gaarin meeshii aad u qorshayseen annagu wixii anu qorshaha iyo arrimaha maaragtaane farsamada ah waxaa iskale dowladda soomaaliyeed ama ha noqoto dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqoto laakiin shacabka reer jabuuti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooga ugu soo gurmadeen waxaa waajib ka saaran yahay inay u dhiibaan maaragtaane dowladdii dhexe ee federaalka ahayd marka guddigii ay dowladda soomaaliya u magacowday masiibooyinka qaran oo uu hogaaminayo wasiirkii wasaaradda maaragtaane masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaragtaane xamse uu hogaaminaya ayaan anagu gacanta kaga ridnay dee waad garanaysaayo sida uu waajibku yahayna waa sidaas oo annagu inaan u maamulno maaha waajibka iyagu ee wixii gargaara inaan maaragtan walaalaha iyo kalsooni weyn ayaan ku qabnaa inay maaragtan shicibkooga ay wixii loogu dhiibo ay gaadhsiinayaan dee haddii aanay weli gaadhin malaha dee iyaga ayaa maaragtan iyaga ugu maaragtan dee faradhuudhuuban oo way u wadaan nina nina jirhkiisa biyo kama dhowro marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kolley gaadhsiiyeen waayahay dabcan waan ka warhaynaa magaalada beledweyne si aada baad uga warhaysaan oo ciidamo jamhuuriyadda jabuuti ka socdabaa halkaa jooga marka waxaan u fahmay in aad la socoteen in lacagtaas aanay gaarin dadkii aad ugu tala gasheen laakiin aad ka gaabsanayseen in aad faragelisaan oo aad la xisaabtantaan dowladda federaalka walaal anigu sida aan aaminsanahay waxa weeyaan ciidamada amisom ee jabuuti ee halkaa jooga ay shaqada ay hayaan iyo shaqada gurmadka ahee dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka samaynayso oo dalkayga u samaynayso waa kala laba howlood gargaarkaasi waxaan aaminsannahay annagana wuu naga soo tegey ummadda soomaaliyeedna hogaankeygii ayaanu u dhiibnay annaga xaggeenna waajibkaasi inaan gudannay oo ummadda reer jabuuti ay gudatay kuwa soo socdana uu xilnaga saaran yahay oo walaalahaya aan mar walba maaragtaanay u gurman doono haddii ilaahay yidhaahdo kamaanta jooga iyo maaragtaanay kuwii yimaadaba kuwii isku gurmada aan nahay waxaanan rajaynaynaa maaragtaanay masiibada maanta taagan ee cusubna in dowladda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee shicibka ah ganacsatada culimmada iyo cid walba ay gurmato iyo hay-adaha caalamka iyo kuwa maaragtan gobolkuba sida annagaba ay tahay inaan yeelno waa inaan u gurmano ummaddaa soomaaliyeed ilaa ay cagahayga isku taagayso ma idinku abuuri kartaa wax niyad jaba ee lacag aad toddoba bilood ka hor ku deeqdeen in aanay gaarin dadkii loogu talagalay oo toddoba bilood kadib xalay ay gaarto ama ay ku dhacdo qasnada dowlad goboleedka hirshabeelle sida madaxweyne waaraba uu sheegay kadib markii guddigii gurmadka fatahaadda beledweyne ay arintaa ka dhawaajiyeen oo bannaanka ay soo dhigeen in lacagtii jabuuti ay ku deeqday aanay iyagu soo gaarin walaal wax annaga niyadjab ah hadda uma malaynayo in meesha su-aashaasi ay ku jirto dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba hawsha u taale iyo culayska haystaay wuu ka badan yahay lacag gurmadahoo gargaarahoo aan mar maaragtaan anagu siinay kuna kalsoonahay inay gacmihii aaminka ayd ku jirto waxa ay waxa nasaarani waxa weeye kolba hawsha taagan iyo dhibaatada hadda taagan sidii wax looga qaban lahaa ama wax loogala qaban lahaa walaalaha yaga soomaaliyeed taas ayaa ka muhiimsan inaa maaragtaan lagu eetamo wax maaragtaan gaf ka iman karo ilow ka iman karo laakiinse meeshiisii tegey oo maaragtaana gaaray sideed u aragtaa si kooban adigoo iiga jawaabay sideed u aragtaa adigu shakhsiyan maadaama aad tahay mas-uulkii jamhuuriyadda jabuuti soomaaliya u qaabilsanaa sideed u aragtaa in lacagtaas aad ku deeqdeen toddoba bilood kadib dib loo helo anigu su-aashaadi weydiinayso jawaabteeda ma hayo waxaan ku yidhi dowladda jabuuti gargaarkii madaxweyne ismaaciil cumar iyo dowladda iyo shicibka jabuuti ay soo direen wuu gaadhay walaalaha iyaga soomaaliyeed kaasi wuxuu ahaa safiirka dalka jamhuuriyadda jabuuti u jooga soomaaliya aadan xasan aadan oo u waramayay wariyahayaga jacfar kuukay